Isku-duwaha Wasaaradda Howlaha Guud iyo Guryeynta Koonfur-galbeed ee Gobolka Shabeellaha Hoose iyo awaamiiraha ku saaray goobo shidaalka jabiyaha ee Andhowe ee waddanka guud ee gobolka Shabeellaha Hoose. Isku-duwahu jarjarayda ku qawatay xafiiska iyagoo ku hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin goobo in lagu qaado shidaal Andhowe xeebo soona baabuurta iyo ganacsatada Fariin-Gandari iyo ku qaadna Meelagaasay oo dhibaato badan yeesheentay dadka deegaanka maadaama biyo xaafado iyo hagal ayaga mar kasta xogsatadii sidoo kale lanka baaqi iyo xafiiska iyo kooyanga waana wasaaradda ku wargeliyanga meelo shidayo ha ku qaadayanga
laga jubinaya dhagaxa horta waxaan leeyahay dhammaan waxaan baaq u dirayaa inta ka shaqayso oo hoogsatada meesha dhagaxa ka jabsato waxaan leeyahay meeshaas xaafiday noqotay xaafidna way ahayd waxaa layidhahdaa jamalkaasna isheeg adiga meesha ku yaala oo aad jijibiseen waqsabay burbur oo markaas isheeg adiga xaafadeed iyo biyihii badda inuu soo galo maxaa layidhaahdaa xaafidihii soo galo marka sidaa daraaddeed waxaan leeyahay shaqaalaha howsatada meesha dhagax ka jibinayaan jamalkaas meesha ilaahay dhigay waxaa waaye ilaahay wuxuu ugu talgalay inuu baddaas meeshaas ishegada jamalkaas u celiyo jamaladaas marka meesha idinka aad jibinaysaan dhibaatada ay keento baddi sidii mar kastaba isheg usoo turkays usoo turkays hafadihi soo gashay marka waxaan leeyahay howsatadaas aad awalan baaq aan u dira waxay tahay waxaan leeyahay inay imaadaan xafiiska wasaaradda howlaha guud ee gobolka shabeellada hoose oo ku yaala balambalis hotel balambalis gaar ahaan ajensiga janaale agtiisii ayuu ku yaalaa iska soo diiwaangeliya meeshaas imaada si aan markaas maxaa layidhaahdaa isla qorsheyno meelaha markaas isheg adiga ku habboon inaad ka jabsataan dhagaxyada aan idinla qorsheyno insha allahu tacaala intaas baabuurtana waxaan leeyahay ka shaqaysa ayadana waxaa idin furan eel abakaraa idin furan eel abakaraad aadaysiin haddii lahayd insha allahu tacaalaa waxaana iska soo diiwaangelinaysiin baabuurtana ee meesha wax ka qaada ayada naftirkeedii xafiiska haddii lahaydna insha allah wasaaradda howlaha guud shirkaygan jaraa-id wuxuu qoseeyaa dhammaan kaawooyinka waay kaawooyinka laga qaado arada arakaawada arakaawada laga qaado cidaan fasax u haysan arakaawo qaadi mayso haddii lahayd insha allahu tacaala waxaan leeyahay kambaniyada shakhsiyaadka kaawooyinka qodanaya inay iska soo diiwaangeliyaan fasax iyo ruqsadna ay markaas ishegada maxaa layihahda ay ka qaataan wasaaradda howlaha guud gobolka xafiiskoodii ku yaala maxaa layihahdaa caasimadda koonfur galbeed baraawan qolada kaleo bixisa jaayiga qolada kaleo jaayiga bixisa iyagana waxaan leenahay meelaha aan la ogolan in jaayiga laga bixiyo waxaa ka mid ah sida miftaahu oo kale baddi sida usoo cunaysa micnaha ishagada maxaa layihahdaa waa ku imaaday maxaa layihahdaa jidkii hadda oo micnaha ishagada markaas rasdaay loo aadi lahay ayuu ku imaaday badda guryaha qaaraba dumisayba looma ogolo maxaa layihahdaa meeshaas in ishagada maxaa layihahdaa laga shaqeeyo jaayila in laga bixiyo shaqaalaha ka shaqaynayna waxaan sheegaynaa ama aan faraynaa inay ayagana ishagada maxaa layihahdaa si aan ula qorsheyno u imaadaan waxaa layihahdaa xafiiska ishagada maxaa layihahdaa wasaaradda howlaha guud ee gobolka iska soo diiwaan geliyaan